bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wcalى aalihi وsaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay nadmu durar manduumadii musalaxa ahayd manduumadii musalaxa ayaan soo haynay qaala الnaadimu raximah اllah wyustaxabu an yujiiza اlmusmicu jabra lida wakuli naqsin yaqacu wajaaza an yarwiya can mumliihi maa ballaqa saamica mustamliihi ayb wayustaxabu waxaa la jeclaystaa oo cinda almuxadisiin yacni waxaa la jeclaystaa an yujiiza inuu ijaazeeyo almusmicu sheekha almusmicu waa sheekha yacnii xadiidka raba inuu dadka maqashiiyo ama lagu dul akhrinaayo jabran kabid darteed uu inuu ijaazeeyo lidaa midkan nuqsaantan tan ah uu kabaayo wa kulli naqsin iyo naqsi dhammaantiis oo yaqacu dhacayo iyo naqsi allaala naqsiga dhacayo hore waxaan uga soo hadalnay dhowr waxyaaboodoo xoogaa nooc nuqsaana ay ku jirto marka wax la qaadanayo xadiidka la xambaaraayo waxaa ka mid ahaa qaybahaas qofku inuu asagoo wax iska qoranaayo haddana wax dhegaysto waxaa ka mid ahayd qaybahaas qaarigu inuu dedejiyo waxa uu akhrinayo waxaa ka mid ahayd inuu qaariga uu haynama uu sameeyo hunhuneeyo waxaa ka mid ahaa iyadoo layska sheekaysanayo oo la qaydinayo haddana xadiidkii in la sheekha uu akhrinayo waxaasoo dhan marka oo nuqsaan xagga samaaca ka imaan karto waxaa fiican marka haddii majlisku uu noocaasoo kale noqdo in lagu kabo ijaaze in lagu kabo ijaaze in lagu kabaa fiican sida ijaazada marka loogu kabaayana waxay tahay markuu majliska dhammaado ayuu wuxuu dhahayaa ajaztu lakum maa samictum wixii aad maqasheenaan aniga idiin ijaazeeyey ruksana waa idiin siiye inaad iga warisaan marka ijaazadaas marka maxaa loogu daraa jabri waay waxay kabeen nuqsaantii nuqsaantii ayay kabaysaa laakiin wayustaxabu wuu ka cabiray hadda qasab maaha haddii xataa ijaazo aan la bixinin waa iska warin karaa qofkii wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yujiiza inuu ijaazeeyey almusmicu sheekha muxuu u ijaazaynayaana jabran liajli jabrin kabid lidaa nuqsaantan tan a la kabaayo wa kulli naqsin iyo naqsi dhammaantiis kabid la kabaayo naqsigaasoo yaqacu dhacaayo wajaaza an yarwiya can mumliihi maa ballaqa saamica mustamliihi wajaaza waxaa bannaan an yarwiya inuu wariyo qofku can mumliihi sheekha xadiidka u yeerinayo sheekha inuu ka wariyo wax imlaaga samaynaayo inuu ka wariyo ayaa bannaan maa intii maa intii ballaqa uu gaarsiinayo mustamliihi mustamli shaykhi sheekha mustamligiisa assaamica kan maqlaayo uu soo gaarsiinayo yacnii masaladan waxay tahay mararka qaar baa waxaa dhici jirtay majlisku inuu aad u fara bato oo dadku inay aad iyo aad u bataan oo sheekhu codka uusa gaarsii karin dadka kale marka mustamli ayay samay jireen caadatulmuxadisiin nin ayaa geed dheer ama meel dheera nin la saarayaa sheekhu waxa uu sheegaba asagaa sii gudbinaya ninka noocaasa mustamli ayaa la yidhaahdaa mustamli mumli haddii haddii la yidhaahdaan almumli waa sheekha sheekha xadiidka yeerinaayo mustamligana waa ninka ka qaadaya warka oo dadka kale usii gudbinaya waa sidii muballiq oo kale waa muballiq oo kale weeyaan ninka mustamliga marka haddii adiga aadan maqlaynin sheekhii oo nin mustamli ah aa maqlayso ma ka warin kartaa sheekhii mase mustamligii baa ka warinaya sheekhaagaa toos uga warinaya sheekha wax imlaynaya oo codkiis aadan maqlaynin oo laguu soo gudbinaayo ayaad ka warinaysaa adiga toos ninkan kuu soo gudbinaya maba maraysa taas culamaau yani mutaqadimiin saasay qabeen mustamliguna de nin markaa aad u waxau ahaa jira yani aad asaga laftirkiisa muxadi u ah marka ninkan sheekh asagaa laga rabaa inuu mustamli fiican samaysto oo yaqid ah baraarugsan warkiisa maqlaayo naqlin karo oo cadli ah oo aan wax ku dardarsanaynin asagaa laga rabaa ayb haddii marka uu la yimaado nin noocaasna waa kaas mustamli oo qabi ah hadduu la yimaadana maba bannaanaba inuu la imaadaba marka horeba walidaalika abuu sacadi samcaani kitaab uu leeyahay shuruudda ninkaas yani istimlaaga shuruudu اlimlaaga iyo shuruudu almustamli iyo waxyaabahaasu ka sheekeeya marka ragga mustamliinta noqonaya mararka qaar ay badnaanayeen saddex afar shan ay noqon jireen bixasabi haddaba yacnii cadadka inta meesha xaadiraysa inta la eg marka mustamliga adiga waxaad ka maqasho kaannaka sheekhii adoo ka maqlay oo kale ayay u dhigan tahay aadaabteeda iyana isaga laftirkiisa meel gadaalu ku keeni doonaa in sha allahu tacaala ninka mustamliga aadaabta laga raba iyo sida uu xadiidka u yacnii u furaayo iyo sida uu u yeerinayo iyo waxyaabahaas oo dhan wajaaza waxaa bannaan an yarwiya inuu wariyo raawigu can mumliihi can shaykhi aladii yumlii shaykha yeerinaayo inuu ka wariyo maa wixii ballaqa uu gaarsiiyo mustamliihi sheekha mustamligiisa assaamica uu gaarsiiyo saamica uu gaarsiiyo ayb mustamligu waxa uu gaarsiiyo ninka saamica maqlayo waa ka warin karaa raawiga ninkaa la gaarsiiyey sheekhii xaggiisa laga soo gaarsiiyey saas waa marka beydkan lilaqdamiina culammadii hore agtooda lilaqdamiinadan marka jaar iyo majruurkan jaazada ayuu ku tacalluqayaa ay wajaaza lilaqdamiina way cinda alaqdamiina raggii hore agtooda waxaa bannaan sidaa isla aan sheegnay wa calayhi jawaaskanna ayaa alcamalu ou ahaaday camalkuna waa sidaas wa calayhi jawaaskan inay arrintaasi bannaan tahana alcamalu camalku uu ku dureersaday wabnu salaax ibnu salaaxna qaala waxa uu yidhi haadaakani yuxdalu waa la mancinayaa buu yidhi wاlkhulfu khilaaf yaa yejrii soconaayo fi ladii kii laa yafhamu ounan fahmaynin fi ladii midka laa yafhamu aan fahmaynin kilmatan kelmad faminhu famin almustamlii mustamligii ama rafiiqiisa qad yastafhimu inuu ka faham dalbo ay dhici karto beydkan marka qaybtiisa dambe waxaa weeyaan masaladeed aan ka soo hadalnay ibnu salaax ayaa isaga diidayoo waxa uu yidhi maya xadiid aad adiga toos uga maqleen sheekhi oo mustamli kaa soo gaarsiiyey ninka mustamliga umbaad ka warinaysaa sheekhi ka warin maysa waalkhulfu khilaaf baa yejrii soconaaya fi ladii laa yafhamu beydkan dambena waxaa weeyaan ninkii xadiidkii waa maqlayaa sheekha waxa uu akhrinayo kelmad baa dhaaftay laakiin kelmaddii ayuu wuxuu weydiiyey ninkii mustamliga ah ama rafiiqiisii dhinac fadhiyey xadiidkaas marka ma warin karaayo kulluhu macal kelmaddii loo sheegay sheekha toos buu uga warin karaa khilaafkan ayaa isagana ku jiro sida raajixana waa ka warin karaa hadduu caddeeyana waa fiican tahay uu yidhaahdo intaasna waa maqlay kelmaddanna waa iga qarsoonaatay hebelaan su'aalay hebelna saasuu iigu sheegay sidaasaa aad weliba uga fiican muxadisiintuna saasay sameeyaan ayb wاlkhulfu khilaaf yaa yejrii soconaaya fi ladii midka laa yafhamu aan fahmaynin oon garanaynin kilmatan kelmad faminhu famin almustamlii mustamligii ama rafiiqii rafiiqiisii yow qad yastafhimu inuu ka faham dalbo ay dhacaysaa oo ninkii la fadhiya buu lee ii sheeg sheekhu muxuu yidhi waana xadiidkii shalay casharkii ugu dambeeyaan ku miaalinay jaabir ibni samura aabbihiis buu wuxuu su'aalay kelmad nebigu yidhi aa ka qarsoonaatay amarkan inuu ku soconayo cadaalad ka zuuli maayo ilaa laba-iyo toban nin laba-iyo toban amiir la helo markaasuu kulluhu min quraysh kelmaddaasaa ka qarsoonaatay aabbihiisuu su'aalay markaasuu yidhi kulluhu min quraysh ayuu yidhi hoos uga sheegay marka bwalkhulfu yajrii fi اladii laa yafhamu kilmatan faminhu qad yastafhimu ثالثها إجاaزة واkتلفا فقيiل لا يuروى بها وضعفا وقيiل لا يuروى ولكن يعمل وقيiل عكسه وقيiل أفضل من السماع والتساوي نقلا والحق أن يuروى بها ويعملا halkan marka wxuu ka galay qaybtii saddexaad ee taxamulka aqsaamu taxamulka qaybteeda saddexaad waa ijaazada ijaaza waxaa weeyaan marka ruuxu inuu riwaayadiisa ama kitaab uu leeyahay ama axaadiid mucayana ama axaadiidtiisoo dhanba inuu ruux u ijaazeeyo uu yidhaahdo maalan kitaabkaygii hebel ahaa waa ku ijaazeeyey inaa iga warisa marka hal hal xadiid ma dul istaagin dabcan hal hal xadiid ugama maqal laakiin jumlatan maalan ninkaani wuxuu riwaayo ama sanad u haystaa bukhaariga saxiixulbukhaariga markaasuu wuxuu yidhi riwaayadayda bukhaariga waa kuu ijaazeeyey ayuu yidhi waa kuu oggolaaday inaa iga warisid waa khalaas bis ninkaas marka waxaa u bannaan inuu yidhaahdo xadaanii fulaanu ijaazatan hebel baa ii warramay ijaaza ahaanu iigu warramay annahu qaala xadaanii fulaan saas u soconaa sanadka marka ijaazada marka iyada ayaa noocyo kala duwan ah marka noocyadeedana marka halkaanu aad ugu ballaarin doonaa ijaazada xoogaa aad buu ugu yar dheeraaday marka hore marka xukunkeedu ka bilaabay ijaazada marka inta aanan gelinna waxay leedahay arkaan arkaanta ay leedahay waa mujiiz iyo mujaazu bihi iyo mujaazu lahu ayay leedahay mujiiz waa ruuxa ijaazaynaya mujaazu lahuna waa kan loo ijaazaynayo mujaazu bihigana shayga la ijaazaynaya intaas marka in la fahmo waa daruuri aaliuhaa aaliulaqwaali aaliuhaa buu iska bilaabay iyadaad ka fahmi doontaa labada qowl ee ku qarsoon meeshaan aaliuhaa aaliafan may aaliuhaa aaliu alaqsaami qaybaha taxamulka qaybtii saddexaad ijaazatun weeyaan ilaa labaan ka soo baxnay moogtaha samaacii iyo cardigii baan ka soo baxnay aaliuhaa aaliulaqsaami qaybaha teedan saddexaad ijaazatun ijaazo weeyaan waqtulifa waana la isku khilaafay ijaazada xukunkeeda faqiila waxaa la yidhi laa yurwaa lama wariyo bihaa iyada wax laguma wariyo waducifa qowlkaana waa la daciifiyey qowlka koowaad ijaazo xukunkeeda waa maxay wax lagu warin karo habkaas aan sheegnay ma jiro ayuu leeyahay waducifa wuxuu ka wadaa marka qowlkaas waa la daciifiyey iska tuur waqiila waxaa la yidhi laa yurwaa waxba laguma wariyo iyada ijaazo waxba laguma soo wariyo walaakin yucmalu waa lagu camal falaasa ijaazada iyada waxba laguma wariyo oo riwaayo nin inaad uga wariso habkaas ma bannaana laakiin haddii lagu soo wariyo waad ku camal fali kartaa adiga ama xadiid ijaazo lagugu soo wariyey waad ku camal fali kartaa walaakin yucmalu waa lagu camal falayaa waqiila waxaa la yidhi cagsuhuna waa la yidhi cagsu maa qablahu cagsiga waa muxuu noqonayaa laguma camal fali karo laakiin waa la warin karaaba cagsiga waqiila waxaa la yidhi cagsuhu baa la yidhi waqiila waxaa la yidhi hiya iyadu afdalu wayba ka fadli badan tahay oo way ka sarraysaa min asamaaci sheekha inaad xadiid xadiid afkiisa uga maqasho iyadaaba ka fadli badan marka waa madhab tawasuc oo ku jira ijaazada iyadii baaba laysku haystay in la yidhaha samaaci bay ka fiican tahay tawasuc baa ku jira wاtasaawi la ekaansho samaac ay la ekaatana nuqila waa la soo naqliyey wاlxaqu xaquna waxa uu yahay an yurwaa bihaa in wax lagu wariyo iyada wayucmala in lagu camal fali karo wayacmala nusakha qaarna waa qoray wayacmala yacnii inuu ku camal falo qofku wاlxaqu marka wayucmaladaana ka fiican wاlxaqu xaqu waxa ay tahay an yurwaa bihaa ijaazadii in wax lagu wariyo wayucmala iyo in lagu camal falo labada inay bannaan tahay wa annahaa iyo iyadu duuna samaaci samaaca inay ka hoosayso lisalafi cinda salafi agtooda salafka agtooda culummadii hore agteeda ijaazo iyo samaac ijaazaa hoosayso qiraa'ada xataa waa ka hoosaysa wastawayaa way ekaadeen ladaa unaasin wastawayaa way ekaadeen samaacii iyo ijaazadiina ladaa unaasin cinda unaasin dad agtooda oo lilkhalafi dadkii yacnii khalafka agtooda yacnii culimmadii dambe ah intaas marka wuxuu ka baxay ijaazada xukunkeedu ka baxay isku soo duuduub ijaazada wax waa lagu warin karaa waana lagu camal fali karaa aqwaashan kale marka aqwaal iska daciifa weeyaan halkan marka qaybaheedii ayuu ka galay cayana maa ajaaza walmujaaza lah awdaa wamaa ajaazahu qad ajmalah cayana wou cayinay maa kiibuu cayinay oo cayinayaa ajaaza ou ijaazeeyey iyo walmujaaza kan uu u ijaazaynaya lahu isaga ruuxa u ijaazaynayaba qaybtan marka waa maxay waa ijaazatu ijaazatu mucayanin limucayanin fii mucayanin waa nin la yaqaano sheekhiiba waaye mujiiskii waa la yaqaanaa kan loo ijaazaynayana waa la cayinay mujaazu lahu shayga la ijaazaynayana mucayan waayo waa la cayinay nooca hore taas maalan tusaalaheedu muxuu noqonayaa sheekhi baa wuxuu dhahayaa ajaztu laka saxiixa albukhaariyi saxiixulbukhaarigan kuu ijaazeeyey laka adiga waa cayinan tahay shayga la ijaazaynayana waa cayinan yaho waa saxiixulbukhaariga taas waa midda hore marka ayb cayana maa ajaaza cayana wuxuu cayinayaa maa u cayinay maa ajaaza wuxuu ijaazeeyey waa mujaazu bihiga iyo walmujaaza lahu iyo kan loo ijaazeeyeyba waa cayinay aw amase daa midkan mujaazu lahuga ah ishaaradu xaggay u noqonee ow amase daa midkan oo mujaazulahoga ah ayuu ayuu cayinay ow amase cayana wou cayinay daa mujaazulahogiiba u cayinay ninkii wamaa wixii walxaal iyada oo maa ajaazahu wuxuu ijaazeeyena qad ajmalahu ou duuduubay qaybta labaad waa tan marka qaybta labaad maxay noqonaysaa mujaazulahuga ayaa mucayan ah mujaazu bihiga lama cayinin mujmalaa laga dhiga waa la duuduubay oo maxay noqon kartaa maalan ajaztu laka marwiyaatii waxaan kuu ijaazeeyey buu yidhi aniga riwaayaadkaygo dhan riwaayaadka hadda mucayan ma ah lama cayinin waa ijmaalaa ku jira waa la fahmaan umalayna qaybta labaad marka mujaazulahugii baa cad laakiin mujaazu bihigii ma cadda waa mujmal wax la duuduubay ow amase cayana wuu cayinay daa midkan buu cayinoo mujaazulahuga ah wamaa walxaal maa shayga ajaazahu oo ijaazeeyena qad ajmalahu ou duduubay ajaztu laka jamiica marwiyaatii ajaztu laka jamiica marwiyaatii buuri marwiyaadkaygoo dhan waa kuu ijaazeeyey marwiyaadkaasi marka ma ahan mucayan ma aha waa mujmal fain yucamim muطlaqan ow man wujid fii casrihi suxixa raddun wactumid fain yucamim haddii uu camimo muطlaqan duubduub hadduu u camimo fain yucamim hadduu camimo mujiizkii waayo muطlaqan duubduub hadduu u camimo mujaazulahugii iyo mujaazubihigii wax dhanba ow amase qayadahu wuxuu ku qayday man buu ku qayday wujida la helo fii casrihi casrigiisa saxiixa raddun raddi baa markaa la saxiix yeelay in la radiyo middaas wactumidda waana la cuskaday raddigaas suuro saddexaad waay waxa dhan buu camimay markaan ayb oo maalan waxa uu yidhi ama waxuu camimay mujaazu mujaazulahugiibauba camimayba amase mujaazulahugii iyo mujaazubihigii labadaba waa isku camimay ayb oo maalan waxa uu yidhi ajaztu liman fi اlcaalami qofka adduunka joogo dhan aan u ijaazeeyey maxaa ku jira halkaas xumuum baa ku jira ijmaal soo maaha ajaztu waxaa yanii liman liman huwa xayun qof noolan u ijaazeeyey jamiica marwiyaati marwiyaadkayga oo dhan taasoo kale marka saxiixa raddun buu leeyahay raddigeeda marka la saxiix yeelay ayb fain yucamim haddii uu camimo mujiizku almujaaza lahu fain yucamim almujiizu mujiizka hadduu camimay almujaaza lahu kan loo ijaazaynayo ayuu camimay ayb muطlaqan si duuduuba u camimay ow amase man wujida buu ku qayday qofkii la helo fii casrihi casrigiisa ajaztu liman qaala laa ilaha illa اllah waa tacmiim iyada laftirkeeda wahaakada ow amase man buu ku qayday wujid la helaayo fii casrihi casrigiisa waxa joogo ajaztu liman huwa xayun fii casri ama ajaztu liman huwa yanii fii casrina saasoo kale u yidhi saxiixa raddun baa la saxiix yeelay in la radiyo wactumida waana la cuskaday qowlkaa isaga ayb maa lam yakun cumuumuhu mac xasrin fasaxixan kalculamaa bimisr maa lam yakun goormaa laakiin la radinayaa maa lam yakun hadduunan ahaanin cumuumuhu cumuumkiisa mac xasrin xasri la jirkiisa hadduunan ahaanin fasaxixan markaa saxiix yeel wadaalika kaagaasina kalculamaa bimisrin ka culamaa'i misr oo kale mararka qaar ma ogtaha tacmiim baa jiro dhinac marka laga fiiriyo laakiin dhinac kale marka laga fiiriyana xasri baa jiro oo maalan wuxuu yidhi ajaztu liahli misra ajaztu liahli اlbasra ayuu yidhi cumuumna waa ku jiraa waa ijmaal reer basra waa ijmaal baa ku jira dhinac kale marka yani waxaan ujeeda ajaztu liculamaa'i liculamaa'i اlbasra oo kaleu yidhi dhinac marka laga fiiriyo ijmaalaa ku jiro dhinac marka laga fiiriyana qeyd baa ku jira oo qaydkaasi waxa uu yahay culummada ayuu ku qayday marka taasoo kale iyadu waa la saxiix yeelaya hadduu yidhahdo ajaztu liculamaa'i baqdaad ijaaza saxeixa maa lam yakun hadduunan ahaanin cumuumuhu cumuumkiisa maca xasrin xasri la jirkiisa fasaxixan saxiix yeel markaas kalculamaa bimisri kalculamaa bimisri masr kalculamaa oo kale oo bimisra ahaatay marka ma xasri kalculamaa bimisri saas in la yidhaahdaa u fiican bayd ahaan marka saas uu hoos dhigay bimisra ayaa iska ayay qaacidadu ahaa lahayd maalansarif wاljahlu bاlmujaazi wاlmujaazi lah kalam yubayin du shtiraakin abilanhu mau idin dhiga abilanhu abilah sidaas weyaan waاljahlu jahli biاlmujaazi shayga yacnii la ijaazaynaya laga jaahil yahay wاlmujaazi lahu kan loo ijaazaynayo laga jaahil yahay kalam yubayan kaan lam yubayin waaba inuunan caddaynine kalam yubayin kaan lam yubayan inaan la caddayninba ama kaan lam yubayin inuunan caddayninba du shtiraakin du shtiraakin ku yani ishtiraak kalam yubayan kaan lam yubayan inaan la caddaynin du shtiraakin ishtiraak mid u saaxiiba abdalahu ay abdala aljahlu bidalika alijaaza jahligaa laga jaahil yahay baa wuxuu ibdaaliyey ijaazada iyada meeshaan marka kalam yubayan an maxduufa aha ku jirto yubayanna waa sidaa la dhahaa fiican kalam yubayan du shtiraakinna waa naa'ib alfaacilka marka waa ku celina waاljahlu jahli bilmujaazi laga jaahil yahay shayga la ijaazaynayo mujaazu bihigii wاlmujaazi lah shay kan loo ijaazaynayo laga jaahil yahay kalam yubayan kaan lam yubayan waa inaan la caddaynin badu ishtiraakin ishtiraak mid u saaxiiba abdalahu ay abdalahu اljahlu jahligaas baa wuxuu ibdaaliyey haadihi ijaazata ijaazadan buu ibdaaliyey saas waa marka tarkiib macnaha beytka markaan u soo noqonno waxay tahay ayb ya abdalahu اljahlu abdalah ayaa fiican abdalah wاlmujaaza lah waa fiiri beytka yacnii shadrigiisa hore iyo cajuska inay isla ekaadaan waa moogtahay marka abdalah inuu kordhiga laamka abdalahdaasa ka fiican abdala اljahlu bidalika اlijaaza abdilah haddii la yidhaa ay abdilanahu in la dhahay noqon marka adiga ibdaali ayuha daalib saas leeyahay mujaazkii baa laga jaahil yahay mujaazulahu baa laga jaahil yahay say ku dhici kartaa kaan lam yubayin du shtiraakin mujaazulahugii baa waxaa lagu magacaabay magac dad badan ay la wadaagaan oo maalan wuxuu yidhi ajaztu limuxammadin ajaztu limuxammadin jamiica maa arwiihi ama jamiica marwiyaati marwiyaadkaygo dhan baa waxaan u ijaazeeyey muxamed muxamedkiina waxaa jooga boqolaal muxamedaa meesha joogta taasoo kale marka maxaa laga jaahil noqonayaa marka cidda uu u jeedo waa laga jaahilyahay sidaa darteed marka jahligaas baa wuxuu ibdaaliyo meesha ka saaray ijaazada noocaas inay socoto beytka marka macnihiisaas walaa yaduru اljahlu biاlacyaani mac tasmiyatin ow lam yusafix maa jamac walaa yaduru dhibi maayo aljahlu jahli wax dhibi maayo bilacyaani acyaanta dadka ashkhaastooda laga jaahil yahay mac tasmiyatin magacaabid lala qabo ow amase lam yusafix ounan markaa baarbaarin maa jamaca almajlis maa jamaca almajlisu majliska waxa uu kulmiyey halkan wuxuu ku leeyahy ninkii mujaazulahugii waa la magac dhabay magaciisii waa la sheegay ayb laakiinse markaa waxaa laga jaahil yahay dad badan buu maalan u ijaazeeyo xaadiriin ah asmaa'dooda laakiin lama yaqaan kulligood sheekhu ma yaqaan asmaa'dooda oo dhan maalan wuxuu yidhi xalqadii ayaa la fadhiyaa boqolaal qofha fadhiso markaasuu yidhi ajaztu liman xadara marwiyaatii ajaztu marwiyaatii liman xadara hada اlmajlis nin allaale ninka majliskan joogo waa u ijaazeeyey marwiyaadkayga mujaazulahugii hadda waa maxsuur dadka meesha joogou ku xasirsan yahay maogtahay laakiin sheekha waxaa dhici karta inuunan mid mid dadkan magacyadooda u aqoonin meesha fadhiyo dhib male taas way bannaan tahay wa sababtoo ah marka uu sheekha xadiidka akhrinaayo oo samaac uu samaynaayaba magacyada ardayda inuu yaqaan shardi ma aha maalan sheekhii majlisuu soo fadhiistay xadiid buu akhrinayaa dad badan baa ka dhegaystay way ka warin karaan qasab ma ahan sheekhaani dadka uu xadiidka u akhrinaayo magacyadooda halhal inuu u yaqaano qasab ma aha sida samaacuba aynan qasab ugu ahaynaa ijaazaduna aysan qasab u ahayn walaa yaduru dhibi maayo aljahlu jahli bilacyaani acyaantii laga jaahilyahay ashkhaastii mac tasmiyatin laakiin lala qabo magacaabid dadkii meeshii waa la magacaabay ama wasfi ha lagu magacaabo ama si kale ha loo magacaabo magac waa la sheegay laakiin acyaantii mid mid uma kala yaqaano sheekhi aw amase lam yusafix lam yusafix samaacay u noqone aw amase lam yusafix asagii baanba baarbaarin ardayda dhegaysanaysuuse baarbaarin tasafux kuma samaynin hebel yaa waayo hebel xaggee jooga hebel magaciisa hebel xaggee ma dhihin waa iska bannaa jahligaas waxba ma dhibaayo ow amase lam yusafix ma baarbaarin maa jamaca almajlisu majliska waxa uu jamciyey oo maalan ajaztu liman xadara ayuu yidhi khalaas bis nin allaale ninkii meeshaas jooga ijaasadaas waa waxba ku warin karaa inuu magacooda halhal u yaqaanaa qasab ma aha wain yaqul fafi lasaxi abdili ajaztu man shaaءa waman shaaءa cali wain yaqul haddii uu yidhaahdo wain yaqul haddii uu yidhaahdo ajaztu waan u ijaazeeyey man baan u ijaazeeyey liman shaaءa doono iyo waman baan u ijaazeeyey shaaءa caliyun cali ou doono abdilan buri taas iyada an fi lasaxi ayb fi lqowli alasaxi qowlka saxiixnimada badan haddii la qabto halkan marka ijaazadii buu shay ku xihay ijaaza mucallaqaa la yiha waxbuu ku xihay oo wuxuu yidhi maalan ajaztu marwiyaatii liman shaa'a aniga waxa aan wariyey baa waxaan u ijaazeeyey cid allaale ciddii doonto amase waxau yidhi ajaztu marwiyaatii liman shaa'a caliyun marwiyaadkayga anigu waxaan siiye oon u ijaazeeyey ciddii cali ou doono nin kalou ku xihay ma jeedaa ama ruuxa la siinaya laftirkiisa mashii'adiisa lagu xihay iskaga tag wain yaqul haddii uu dhaho mujiizku ajaztu waan ijaazeeyey man shaa'a ciddii doontaan u ijaazeeyey waman shaa'a cali ciddou cali doono fa abdilan ibdaali filasaxi fi lqowli lasaxi qowlka saxiixnimada badan marka la qabto wasaxaxuu ajaztuhu in shaa'a ow ajaztu man shaa'a riwaayatan ra'ow wasaxaxuu way saxiix yeeleen oo way tasxiixiyeen ajaztuhu in shaa'a hebel baan u ijaazeeyey laakiin waa goorma in shaa'a haddii uu doono tii hore waxay ahayd ajaztu man shaa'a ogow ninkii rabaad aniga u ijaazeeyey ahayd middii hore tan laakiin mujaasulahu waa mucayan ee kaa hoos bixin tii hore maxay ahayd ajaztu waxaan u ijaazeeyey man shaa'a ciddii doontay ahayd tii hore tanna waxay tahay ninkan hebel la yidhaahdaan u ijaazeeyey hadduu isaga rabo ijaazada sooma kala duwana marka midan dambe waa mucayan mujaazulahowga tii hore laakiin mucayan ma ahin mujaazulahowga wasaxaxuu way saxiix yeeleen ajaztuhu waan qowlulmujiizi ou dhahayo ajaztuhu waan u ijaazeeyey riwaayaadkayga insha hebel ninkan baan u ijaazeeyey ama yacnii ajaztu waan ijaazeeyey hu isagaan u ijaazeeyey in shaaa haddii uu doono ow amase ajaztu man shaa'a ajaztu waan u ijaazeeyey man shaa'a baan u ijaazeeyeyo riwaayatan riwaaya ayay ra'ow u arkeen middan oo muxuu yidhi ajaztu waxaan u ijaazeeyey man shaa'a riwaayatan cannii nin allaale ninkii ani inuu wax iga wariyo jecel ayaan u ijaazeeyey buu yidhi wayaalkan marka way bannaan ay saxiix yeeleen buu yidhi riwaayatan ra'ow marka uu leeyahay wuxuu ka wadaa wasaxaxuu way saxiix yeeleen ajaztuhu waan u ijaazeeyey in shaaa haddii uu doono o amase ajaztu man ayaan u ijaazeeyey shaa'a doono riwaayatan riwaayo doono cani anigu iga wariyo ninkii allaale ninkii doono inuu anigu wax iga wariyo waan u ijaazeeyey ra'ow sidaasay arkeen alculamaau culammadii sidaasay arkeen ra'ow dalika alculamaa culammadu sidaasay arkeen ra'owdan marka waa iska takmilatulbeyd wاlidnu lilmacduumi fi اlaqwa اmtanac ثaaliثuhaa jaaza limawjuudin tabac halkaana ijaazo la yidhaha ijaazatu limacduum ijaazo caama iyo waxaasaan hadda hayni nin aanba joogin oon jirin ayaa wax loo ijaazay rabaa taas halkaan uga hadlayaa wاlidnu ijaazo lilmacduumi loo ijaazeeyo mid macduumoon jirin imtanaca waa mancoontay fi اlaqwaa fi lqowli اlaqwaa qowlka xooga badan say noqone tusaalaheeda ajaztu liman sayuuladu waxaan u ijaazeeyey qof la dhali doono qofka la dhali doono hadda ma jooga moogtahay waa macduume ijaazadiisa ma jirta marka ijaazada noocaas ayb haaliثuhaa haaliثu اlaqwaali qowlka labaad muxuu noqonaa marka haaliثu haadan qowl labaaday ku hoos jiro qowlka labaad waa maxay kan koowaad waa soo martay imtanacu ahaa manci waay qowlka labaad waa maxay jawaaz oo muطlaqa waay oo ninku hadduu yidhi ajaztu liman sayuuladu culammada qaar baa waxay leeyiin waa bannaan tahay jawaaz oo mulaqa kan saddexaadna tafsiil baa ku jira marka waa iska feerinaya haaliثuhaa haaliثu اlaqwaali jaaza waa bannaan yahay tan aan soo sheegnay goorma laakiin limawjuudin in tabica haddii uu raacsiiyo in tabica haddii uu raaco macduumku limawjuudin haddii uu raaco mid jooga tabica uu raaco ninkan macduumkaa waxaa la raacsiiyey nin mawjuudu hadda jiro see loo raacsiinaya maalan wuxuu yidhi ajaztu laka waliman sayuuladu laka buu yidhi waa kuu ijaazeeyey adiga iyo ciddii adiga lagu dhalo ilmahaaga aad dhasho ama wuxuu yidhi ajaztu laka walicaqibika marka limawjuudin tabica saasuu ka wadaa marka marna waxaa weeyaan cidna lama raacinin marna dadaa la raaciyey mawjuud ah haddii marka nin mawjuuda la raaciyo oo la yidhaahdo ajaztu laka adaan kuu ijaazeeyo adiga hadda joogo ayb adoo hadda joogo weliman sayuuladu laka iyo cidda lagu dhali doono markaas qaar baa soo dhoweeyey way bannaan tahay dheheen culamadu waa qowlka saddexaad waxaanoo dhan laakiin ibnu salaax kuwuu dhihi jiray waay wa fii daalika kulluhu tawasucun hayru mardiyin waxaanu ijaazada aad u jeedid tawasuc aan laga raalli ahayn baa ku jira xoogaa tasaahulaa ku jira waxaan tirada badan wasaxaxuu wasaxaxuu jawaazaha liطifli wakaafirin wanaxwidaa waxamli wasaxaxuu way saxiix yeeleen ijaazadii wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen jawaazahaa ijaazada bannaanaanshadeeda liطiflin cunug yar in loo ijaazeeyo wakaafirin gaal in loo ijaazeeyo ayb wanaxwi daa iyo wixii lamida kuwaasoo kaleo faasiqi iyo kale in loo ijaazeeyo wa xamlin iyo uur qof uur ku jira ruux uur ku jira in loo ijaazeeyo kuwayaalkaas way saxiix yeeleen difliga iyo cunuga yar waaba la gartayba kaafirka say ku dhici kartaa waxaa dhici karta majliskan xadiidka lagu sheegaayo gaal inuu fadhiyo sheekhuna marka uu yidhaahdo ajaztu liman xadara in allaale ninka in allaale inta joogto ayaan u ijaazeeyey wayna dhacday ale محamed بن cabdالmuؤmin alxaafiظ الsuuri ayaa waxaa la yidhi majliskiisa isagoo fadhiyo majliskiisa dad aad u badan baa imaan jiray nin yahuuda wax ka soo fadhiistay majliskii markuu dhammeeyeyba wuxuu yidhi waxaan u ijaazeeyey cid allaale cidda meesha goobjoogka oo xaadirka ah yahuudigii marka ijaazadii waa qaatay waana lagu qoray magaciisa culammada waagi hore kutubka marku dhammaado ama majliska uu dhammaado majliskaas inta xaadirtayay qori jireen hadhow marka waxaad ma arkaysaa marka kitaabkaas dhowr majlisoo ahaa majlis fulaan waxaa xaadiray intaas majlis fulaan intaas majlis fulaan intaas marka waxaana dadka rajistaryaalkan ay soo qaadanayaan oy wax ku xaadirinayaan iskoollada wax cusub yacni wax maahan hadda ilbaxnimo zaa'id oo islaamka uuna aqoon jirin ma ahane kutubaha xataa ilal-aana kutubahan xadiidka iyo caqaa'idka qaar waxaad ku arkay gadaal kitaabka markuu dhammaado samaacaada ku qoran intii dhegaysataa meesha ku qoran marka taasoo kale marka samaacaadkiina ijaazaadkiina waa lagu qoray ninkan dadkii dhegaystay xadiidkan loona ijaazeeyey ayaa lagu qoray abulxajaaj ilmisi waa joogay marka ninkii yahuudigaa ilaahay amarkiis marka wuu islaamay nacam xadiidkaas marka sheekhaasuu ka wari jiray shuyuukhdiisana waa ku darsaday sheekhii ayuu wuxuu ku darsaday shuyuukhdiisii oo wax ka qaatay marka inay bannaan tahay taas aan loo soo qaatay wanaxwidaana waa faasiqi waxamlinna wax uur ku jira wa in loo ijaazeeyey wamancahaa bima lmujiizu yaxmiluh min bacdiha fain yaqul laa nubdiluh wamancahaa wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen mancahaa ijaazadii mancigeeda in la manciyo bimaa lagu ijaazeeyo bimaa la manciyo almujiizu wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen mancahaa manca alijaazati ijaazadii mancinteedii inayla manciyey bimaa shay la manciyey almujiizu midka mujiizka ah ee ijaazaynaya yaxmiluhu ou soo xambaaranayo soo qaadayo min bacdiha min bacdi alijaazati ijaazada kadib masaladan waxay tahay ninkan inta hadda axaadiid buu haystaa kuwo kalena weli maba soo maqlinba markaasu wuxuu rabaa inuu ijaazeeyo kuwii uunan weli maqal taas ma soconaysaa marka oo maalan inuu yidhaahdo aajaztu laka maalan wuxuu yidhi waxaan kuu ijaazeeyey mimaa saaxmiluhu can fulaan axaadiidta aan hebel ka soo xambaari doono ama aan ka warin doono aan kuu ijaazeeyey wakhtiga ijaazada axaadiid ou haysta ma aha ma bannaana taas marka waa la manciyey fain yaqul haddii uu yidhaahdo yacnii fain yaqul ishaykhu shaykhu hadduu yidhaahdo ajaztu maa saxa haddii uu yidhaahdo maalan yacnii ajaztu maa saxa saasoo kale u yidhi laa nubdilhu ma ibdaalinayno waa imaan doonta yacnii fain yaqul yaqultaan maquulu qowlkeeda waa beydka dambe waa waa laba beyd buu isdhex geliyey fain yaqul haddii uu yidhaahdo ajaztu waan ijaazeeyey wamaa saxa ayaan ijaazeeyey wixii ansaxay iyo wamaa wixii yasixu laka adiga kuu ansaxo mimaa kii ah samictu aan mimaa samictu waxaan maqlay ah aw amase yasixu ansaxaayo maa salaka kaa isagaa marka laa nubdiluhu ma ibdaalinayna u soo noqo maa salaka wixii soo tegey rakaaka ku jirta fain yaqul haddii uu yidhaahdo beydka dambe u imaamo marka fain yaqul haddii uu yidhaahdo ajaztu maa saxa wamaa yasixu laka waan kuu ijaazeeyey wixii ansaxay wamaa yasixu laka wa kuu ansaxay wax adiga kuu ansaxaayo yanii wixii saxiix noqday iyo wax adiga agtaada saxiix ka noqdo oo mimaa samictu ku bayaansan wax aniga aan maqlay ah fiiri mimaa samictu waxa aan aniga maqlay ah ow yasixu ow qaala amase wuxuu yidhi ajaztu laka waxaan kuu ijaazeeyey maa yasixu wixiiba ansaxo wixiiba ansaxo waan kuu ijaazeeyey buu yidhi qowlkaasoo dhan laa nubdiluuhu ma ibdaalinayno ma budlaan xukminayno laa nubdiluhu ma ibdaalinayno maa salaka wixii lasoo aqwaashaan hadda laga soo sheegnay maa salaka yacni maa dukira wixii lasoo sheegay sidaas fii mili da laa tudkhili اlmujaaza ow saxa cinda hayri man ajaaza fii mili daa kan oo kale fii mili daa marka waxay tahay in qaala hadduu dhaho waa ajaztu laka maa saxa ow yasixu waxaas u laabanaysaa fii mili daa kan oo kale aan soo sheegnay laa tudkhil ha gelinin almujaaza kan la ijaazeeyey ha gelinin feeri muxuu yidhi markii hore ajaztu maa saxa wamaa yasixu laka muxuu ku qaydayna mimaa samictu sooma dhihin mimaa samictu wixii aan maqlay aniga ah buu yidhi sheekhu ma ogtahay sheekhu wuxuu ijaaso ku soo xambaaray ma la gelin karaa meeshaan maya lama gelin karo maxaa yeeley mimaa samictu isagaa ku qayday shay marka uu ijaaso ku soo xambaaray laguma ijaasaynin adiga markaas ee waxaa laguu ijaaseeyey waa wixii sheekhaa oo maqlay unbis fii mili daa kan hadda aan soo sheegnay oo kale laa tudkhilha dhexgelinin laa tudkhilha gelinin fii mili daa midkan hadda aan soo sheegnay oo kale almujaaza shaygii sheekhaaga loo ijaaseeyey wixii ijaaso oo ku soo xambaaray ha gelinin sababta waa maxay mimaa samictu buu ku qayday ijaasaduna samaac ma ah waa ka duwan tahay ma la fahmajatu laka maa ajaztu maa saxa wmaa yasixu laka mimaa samictu sooma dhihin mimaa samictu maxaa ka baxaya marka wixii ounan maqlinoo ijaazo oo ku soo qaatay meeshaas waa ku baxday mimaa samictu way ku baxday sababtoo ah ijaazadu samaac ma ahan moogta waa labay kale yihiin samaaca iyo ijaazadeeda marka wixii ay dhacdo sheekhaagu inuu ijaazo ku soo qaatay adiga marka ha soo dhex gelinin mas'aladii aan beydkii hore uga soo hadalnay ilaa beydkii hore wixii samaac unbay ku saabsan tahay ow saxa laa tudkhilha gelinin maa saxa wixii ansaxo cinda hayri man ajaaza qofkii ijaazeeyey hayrkiis sheekhaaga maogtaha wuxuu ku yidhi ma yanii qofkan yanii maa yasixu ama maa yasixu laka yaa lagu yidhi wixii adiga eyr yani hayr u ansaxay marka agtiisa la gelin maayo mujaazu lahogii hayrkiis wixii agtiisa ka ansaxo ma soo gelaya maalan sheekhaaga xadiid badan buu ku ijaaziyey isaga oo maqlay qaar baa adiga agtaada ka ansaxay qaar kalena agtaada kama ansaxin laakiin cinda hayrika ayuu saxiix ka yahay kuwa cinda hayrika saxiix ka ah ma soo gelayaan bis intaas fii mili daa laa tudkilha gelinin almujaaza wixii la ijaazeeyey oo amase saxa maa saxa wixii ansaxay cinda hayri man ajaaza qofka u ijaazeeyey sheekhan hayrkiisa cinda hayri man ajaaza shaykhu lahu sheekha dadka u ijaaee kan uu u ijaazeeyey hayrkiis wixii agtiisa ka ansaxo ha soo gelinin waman ra'aa ijaazata almujaazi walow calaa fadaaka dumtiyaazi halkan ijaazo ijaazo kale lagu sii bixinayo waman ra'aa ruuxii arko ijaazata almujaazi shay la ijaazeeyey ijaazayntiisa qofkii arko walow calaa haba kor haba sarreeyee fadaaka kaasi dumtiyaazin imtiyaaz ku u saaxiiba waa qowl oo maqbuula markaas maalan wuxuu yidhi kaan qaala waaba inuu yidhi ajaztu laka mujaazaatii waxaan kuu ijaazeeyey wixii aniga la ii ijaazeeyey waa ijaaza fowqa ijaazaba walafduhaa ajaztuhu halkan marka saddexdan bayd waxaa uga hadlaa ijaazada siiqatu adaaga yani waxaan ujeedaa siiqatu adaag ma ahane lafdiga yani markaa lagu gudanayo hay saasuu sheegaya lafdiga iyada lagu bixiyo ijaazada sheekhii baa ijaazo bixinaayo muxuu alfaadda uu isticmaalaya sheekhu maxay tahay siiqatuladaageeda iyada iyo midda soo socoto munaawalada hal maruu wada sheegi doonaa gadaalo u dhigta iyada haddaad xadiidka ijaazo ku soo xambaarto siiqatu adahaaga muxuu noqonayaa gadaalu ka sheegi doona wa lafduhaa ijaazada lafdigeeda ajaztuhu weeyaan ajaztuhu aw amase ajaztu lahu ama laam ku gudbi ama ha ku gudbinin ajaztuhu ama ajaztu lahu waa lafdigeeda wa lafduhaa wa lafdulijaazati ajaztuhu weeyaan ajaztu lah fain yakhua haddii uu qoro fain yakhua haddii uu qoro ijaazadii naawiyan xaal uu yahay midkii niyeysan kuma dhawaaqin waa qoray ijaazadii waana niyeysan yahay inuu ijaazo ku siiyo afkii ugama dhawaaqin aumiyo fayuhmiluhu wuxuu ihmaalinaya aniyata niyadu ihmaalina rakaakaa ku jirta beydkan isagana oo waxay tahay ijaazada saddex qaybood saddex hab ayaa lagu bixiyaa kitaaba maca lafdi qaacidadan inaad hadaad fahamto beytku waa sahlanaana kitaaba maca lafdi ijaazadii inuu kuu qoro ku dhawaaqana wuxuu yidhi ajaztuhu ama ajaztu laka waana kuu qoray waana qoray wuuna ku dhawaaqay taas waa mid qaybta labaad waxa ay tahay allafdu biduuni kitaaba ajaztu laka marwiyaati buu ku yidhi waxna kuuma qorin waa ansaxay qayb labaad qayb saddexaadna waxa ay tahay kitaaba maca niya kitaaba iyo niyo wada socdo waa kuu qoray ajaztu laka marwiyaati waana niyeystay markaas uu kuu qoray qayb afaraadaa jirto marka waxay tahay kitaabatun maca ihmaali niyati waa qoray biduuni niya afartaas qaybood oo marka ayb kitaaba maca lafdi lafdi biduuni kitaaba kitaaba maca niya kitaaba faqad biduuni niya afartaas wa lafduhaa ijaazada lafdigeeda marka ajaztuhu ajaztu lahu intaan marka waana dhawaaqi iyo waxaa ku hoos jiro qoraal labadaba fa in yakhua haddii uu qoro naawiyan isagoo niyeysanna waa qayb marka wa lafduhaa ajaztuhu ajaztu lahu laba laba qaybooda soo hosgelayso inuu ku dhawaaqo keliya iyo inuu dhawaaq maca kitaaba halka qaybta horey ku jirtaa labadaas qaybood fa in yakhua hadduu qoro ijaazadii naawiyan isagoo niyeysan waa kitaabatun maca niya waa qayb saddexaad fayuhmilahu waa qayb afaraad fayuhmila waa ihmaali fayuhmilu waa ihmaalina fayuhmila waa ihmaalinayaa hu anniyata niyadu ihmaalinayaa fayuhmiluhu yani fayuhmilah ay fayuhmila niyata niyadiibuu ihmaalinayaa kolna niyada hadduu ihmaaliya maxaa soo haraya marka kitaabadii baa soo hartay ilaa waxaa noogu dembeeyey fain yakhuda naawiyan kitaaba macniyaan soo hayna fayuhmilahu fayuhmilu niya niyadiiba ihmaaliya maxaa soo haraya kitaabadii waa kitaaba biduuni niyay noqonay markaas sidaanay culammada marka ay u sheegaan fatxulmuqiidka sakhaawi alfiyat alciraaqina sidaanu u kala u qaybinaya ijaazada markuu ijaazada lafdigeeda iyo kitaabada iyo waxaa u ka hadlaya xoogaa meeshan marka axmed shaakir siyaabo yacni wuxuu ku dhigay kale ayuu u qoray ayb walaysa sharطan ilqabuulu bal idaa radda facindii hayru qaadixin bidaa walayse alqabuulu aqbalitaan ma ahan shardan shardi ma ahan bal ee inuu aqbalo iska badaayo idaa radda hadduu ijaazadii iska celiyo fa cindii aniga agtayda hayru qaadixin ku qaadix yacni hayru qaadixin qaadix yacnii hayrkiis weeyaan aniga agtayda yacnii mid wax ma dhaawacaysa arrinta iyada ah fa cindii aniga agtayda hayru qaadixin huwa isagu hayru qaadixin weeyaan mid layacnii qaadix yacnii waxaan ahayn weeyaanoo bidaa lagu qadxiyo kan lagu qadxiyo halkaanna marka ijaazada aqbalitaan ma loo shardiyaa sheekhi baa ijaazeeyey ajaztu jamiica marwiyaati ajaztu laka jamiica marwiyaati ma inaad tiraahdaa marka waa aqbalay qasab miya maya qasab ma aha xataa haddii aadan aqbalin oo markuu kuu ijaazeeyey kadib aad tiraahdid ma raba aniga ijaazadaada waa soo celiya haddaad tiraahdid xataa way iska ansaxaysaa oo samaac min lafdi shaykh haddii uu kaa ceshto sida aan marna aynan kaaga noqonayn oo kaleetana kaaga noqonayn walaysa ma aha nin alqabuulu aqbalitaankii shardan shardi ma aha bal idaa radda haddii uu radiyo ijaazadii fa cindii aniga agteeda hayru qaadixin raddigaasi mid wax dhaawacaya ma aha bidaa kan yani ku dhaawacaya ma aha waاstuxsinat min caalimin limaahiri wa sharduhu yuczaa ilaa akaabiri wastuxsinad ijaazadii waa la jeclaystay min caalimin caalim xaggiisaa laga jeclaystay oo ninka mujiiska wax ijaazaynaya inuu caalim yahay limaahirin baa loo jeclaystoo mid aad wax u fahmayo dhug badan wa sharduhu kan shardigiisa nin maahira keliya in loo ijaazeeyo yuczaa waa loo tiirinayaa ilaa akaabirin culamo waaweyn baa loo tiiriyaa shardigan ijaazadii wuxuu leeyahy waxaa loo shardiyaa ninka ijaazaynayna inuu caalim yahay kaloo ijaazaynayana inuu nin maahiroo caalima uu yahay isaga laftirkiisa yanii nin ijaazada ahal u ah waa inuu yahay wa sharduhu in loo shardiyo maahirnimana yuczaa ilaa akaabirin culamo waaweyn baa loo tiiriyaa culammada marka waxaa weeyaan waxaa laga xikaayooda imaam maalik sida ibnu cabdilbar uu sheegay ragga akaabirtaa kuwaas ijaazada waqtiyadan dambe ijaaza shakliya iska noqotay ruux waa baxayaa sheekha u tegayaa ijaaza isii buu leeyahay waxaa dhici karta sheekhi isaga inaysan is aqoonin ruuxaan ahliyadiisa inuunan aqoonin keliya qof unbaa laga yaabaa inuu leeyahay ninkan nin cilmiga ka warqabo waaye binaan calaa daalika yujiis waa ijaazaynaya qofkii marka ijaazadaasaan haystaa ayuu leeyahay waxaa dhici karta marka ijaazadu qofka waxaa weeyaan taskiyo gaarana uma samaynayso waxna uma samaysay waxaa un ruuxu cilmigiisa iyo yacnii iyo sida uu wax u garanayo unbaa miisaanku uu yahay qofkan ado isagoon ku aqoonin hadduu ku yidhaahdo ninkan waa caalimi de ruuxu sidaa ku noqon maayan dadka yaqaan unbaa markaa wax lagu weydiina way dhacdaa marka dad wax loo ijaazaynaayo oo haddana waxaad arkaysaa hal iyo laba aan kala haynin qofku marka haddii la ijaazaynayo waxaa fiican inuu tafaqud ku sameeyo walow kitaabka dhanba yaan laga dhegaysanin laakiin in la yidhaahdo meel inta lasoo bixiya meeshaan akhri meeshaan maxay tahay kan maxay tahay kan maxay tahay hadduu marku sheekhu is yidhaahdo ninkan kitaabkan waa fahamsan yahay laa ba'sa markaas inuu u ijaazeeyo kulli inuu ku wada aqriyay qasab ma aha hadhowna marka sheekhaasuu ka warin karaa oo sanadkiisa ou ku yacnii ku qabsan karaa mushkilada ugu badan hadda jaamicaadka waan aha ijaazaadka hadda socda yani haalib الnaas waxaa way jaamacaadkan laga soo baxaayo oo dadka ijaa yani laga siinayo yani bahashan shahaadada laga siinayo ruuxa waxaa dhici karta marka in kitaabka looga dhigo daraf waagii hore waxaan maqlay baacis اlxafiidka ayaa sheekh اlalbani oo uga dhigay muqarar jaamica alislaamiya meeshaan jaamica alislaamiya baacis اlxafiidka uu muqarar uga dhigay in la dhigta isaga dhan bacdku waa ikhtisaaru culuum اlxadiid waxaa laga soo gaabiyey culuum اlxadiidka oo ibnu salaax hadda marka waxay noqotay xilliyadaas marka waaba la dhigi jiray kitaabka waa la dhammayn jiray wakhtigan xaadirka hadda manhajka yani kuliyat اlxadiid u degsan musطalaxa iyo cilmu rijaalka iyo niman hadda jaamacadaha dhigo oo macallimiin ka ah kitaabo ay qoreen rasaa'il ay qoreen ayaa hadda muqarar ka ah jaamacada islaamiya cilmu rijaal oo nin hadda joogo yani doctoorka u dhigo kitaab uu qoray baa ardayga yani muqarar ku ah kutubtii hore xataa muqarar uma aha arday marka hadduuna xalaqaad ka faa'iidaysanin waxaa soo baxaya marka rasaa'il un ka akhrista cilmiga musطalaxa iyo culuumta kale day shareeco noqolahayd ay heyrkeed noqolahayd hadhow marka warqadda oo wato iyo taskiyada ku taallo iyo isma laha yanii aqoontiisa isma laha rubamaa waxaa dhici karta de maaddow qadarkiisa aqoon waayana inay warqadda ka xayirto inuu cilmi barto xataa ou is yidhaahda khiriij jaamica alislaamiya anoo aan see u hoos fadhiisanaa inaan jaamacadba ka bixin marka shahaadaadkii cilmigii gadaalay u dhigeen gadaal aaday gadaal ugu dhigeen wuxuu yidhi marka wastuxsinat min caalimin limaahirin washarduhuna yuczaa ilaa akaabiri akaabir ayaa loo tiiriyey ayb raabicuhaa cindahum اlmunaawala an yucطiya almuxadiثu اlkitaaba lah noocii afaraad ee taxamulku halkan ka galay raabicuhaa raabicu awjuhi taxamul wujuuhda xadiidka lagu xambaaro keeda afaraad cindahum cinda almuxadisiina agtooda almunaawala munaawaladii waaye munaawalo maxay tahay hiya iyadu an yucdiya almuxadiثu muxadidka inuu siiyo alkitaaba kitaabka an yucdiya inuu siiyo almuxadiثu muxadidka yacni alkitaaba kitaabka ashaykha yacnii an yucطiya almuxadiثu muxadidka inuu siiyo ninka sheekha inuu siiyo alkitaaba kitaabka inuu siiyo lahu liطaalibi uu siiyo munaawaladu marka waa taas sheekhii ayaa kitaabka xadiidkiisa uu ku qornaa ayuu wuxuu u dhiibayaa ardaygii hoo buu leeyahay munaawalada suuradeeda saas waa sheekhii ayaa kitaabkii axaadiidtiisa ku qornayd wuxuu siinayaa ardaygiibuu u dhiibayaa markaasuu ugu darayaa ijaazo wuxuu leeyahay haadihi marwiyaatii waqad ajaztu laka waxaa la yidhaha munaawala maqruuna bilijaaza waa munaawalo ijaazo ay la socoto munaawaladu marka haddii ijaazo la socoto ijaazadii hadda aan ka soo tagnay iyadaa ka horrayso waxay noqonaysaa markaas samaac cardi kadib waxaa ku xiga iyada munaawalada nooc ka midana waa munaawalatun mujarada can اlijaaza waa munaawalo ijaazo ka dharla kitaabkiisa unba u dhiibaya hoobuu dhahayaa bis waa ku ijaazeeye kuma lama socoto raabicuhaa teeda afraad cindahum iyaga agtooda almunaawala weeyaan an yucdiya an yucdaana waa la waa nusakha qaar way qorayaan ayb an yucdaa in la siiyo almuxadiثu muxadidkii alkitaaba kitaabka in la siiyo lahu yacnii isaga in la siiyo nacam ayb marka an yucdiyadana waa loo dabdiyaayo saa haddii loo dabdiya waxay noqonaya an yucdiya inuu siiyo almuxadiثu muxadidkii alkitaaba kitaabkii lahu liaalibi ay aaliba ay aaliba aalibka uu siiyo milkan milkan xaal uu yahay yacnii kuwa uu milki siinaayo talii milkiga waxaa ku xigta icaaratun caariyeysiin aw amase yuxdirahu wuu keenayaa yacnii yuxdira aalibu aalibkaa keenaya alkitaaba kitaabka lishaykhi cinda shaykhi sheekh agtiisa sheekhii dilcilmi u saaxiibka ah ogaalka likay maa yandura likay yandurahu soo u feeriyo u fiirfiiriyo qaybta dambe munaawaladii suurad labaadu ay leedahay waaye qaybta hore waxay tahay sheekhii ayaa ardaygiisii kitaabka siinayo milki ahaana u siinayaa ama caariye ahaan kitaabkan qaado axaadiidteedaa ku taallo waa kuu ijaaseeye soo fiirfiiri ka soo qoro soo celi caariyadiiba icaaradiiba ama waa milki siiyey oo kitaabkan axaadiidteedaa ku taallo adaanna ku milki siiyey waana kuu idmay munaawala waa maqruuna marka munaawaladii suuradeeda suura taas waa mid waa suuradii labaad waatan ow yuxdirahu ardaygiibaa wuxuu soo qoranayaa sheekhiisa axaadiistiisa kitaabkii sheekha ayuu soo qaadayaa ama kitaabkii sheekha ayuu intuu ka soo qorto axaadiistii ayuu soo qaadaya kitaabkiisii sheekhii buu marka u dhiibaya ow yuxdira ow yuxdira wuu keenayaa addaalibu ardaygii hu kitaabkii lishaykhi buu u keenayaa sheekh agtiisa sheekhii dee dilcilmi u saaxiibka ahay likay maa yandurahu likay yandurahu soo u fiiriyo oo u eego waa kan buu leeyahay axaadiidtaada kitaabkan ku taal sheekhi waa qaadaya waa fiirfiirina marka wuu jeegaraynayaa axaadiidtu inay axaadiidtiisa tahay in kale uma markaa dabadeed yaruddu shaykhii waa celinayaa hu kitaabkii buu celinayaayo ilayhi ila aalibi buu u celinaya sheekhii kitaabkii waa celinayaayo aalibkii buu dib ugu celinayaa waadin waadina lahu waana u idmayaa markaas waadina wou u idmayaa fi suuratayni labada suuradoodba fii riwaayatin riwaaye ayuu u idmayaa hadday marka sidaa tahay fadin yacnii ku adeec muxadisiinta oo qaado fadin ay adici lmuxadisiina fii qawaacidihim muxadisiinta qawaaciddoodan iyo waxaan ay bannaynayaan yeel marka taan waakhaduu bi haadihi ijmaaca bal qiila dii tucaadilu samaaca xukunkeedu haddana ka hadlayaa marka munaawaladii labadeeda suurad waa fahmi sheekhii baa kitaabka dhiibay ardaygii buu siiyey idinbuu ugu daray ardaygii baa ama ardaygii baa kitaabkii keenay sheekhii buu u dhiibay sheekhii waa tasafuxay waa fiiriyey wuxuu ku soo celiyey ardaygii waa ku ijaaseeyey buu yidhi labadaas suuradoodba mar haddiiba ijaaso ay la socoto xukunkeedu muxuu yahay wa akhaduu way qaateen bihaadihi middan munaawalada ah ijmaacan bay ku qaateen ijmaac bal ee qiila waxaa layidhi dii middaani munaawalada ijaasada ay la socoto tucaadilu waxay u dhigantaa asamaaca samaac bay u dhigantaana waa layidhi wa aakharuuna kuwo kalena fadaluu way fadileen haa munaawaladii bay fadileen oo cala samaaci bay ka fadileen waay wal asaxu sida saxiixnimada badanna hiya iyadu talii waxay ku xigtaa asamaaca samaacay ku xigtaa iyo cardiga dabcan wa sabquhaa iyada ka horraynteeda ijaasatan ijaaso ay ka horraysana wadaxa waa iska caddaaday munaawaladii almunaawalatu almaqruunatu bilijaasati qaar waxay yidhaahdeen samaacii bayba la mid tahay qaar waxay yidhahdeen samaaca iyadaaba ka horrayso sida asaxaana waxay tahay samaacii bay ku xigtaa iyada mana la mid ah mana ka sarraysay way ku xigtaa laakiin inay ijaazo ka horraysa waa iska caddahay wa sabquhaa iyada horraynteeda ijaasatan ay ka hormartay wadaxa waa caddaada wasaxa in naawala wastaraddaa wa min musaawi daaka alasli addaa wasaxa wow ansaxay altaxamulu baa ansaxay xambaaritaan in naawala hadduu u dhiibo kitaabkii wastaradda uu ka ceshto markiiba wamin musaawi daaka kaagaas kan la midka ahna wamin musaawi daaka alasli asalkaa laga ceshtay mid u dhigmaana addaa uu ka gudanayo baydkan wuxuu leeyahay sheekhii kitaabkii waa dhiibay ardaygii buu siiyey isla markii baa ka ceshtay marka kitaabkan marwiyaadkaygaa ku yaallo yidhi waana kuu idmay waana ka soo ceshtay isla markiiba ardaygii oon fiirininba axaadiidtii waa laga ceshtay way bannaan tahay oo munaawaladaas waa saxiix laakiin waa goorma waa haddii asalkaas isaga hadda laga ceshtay farac laga qoray farac laga qoray waxaan u jeedaa asalkaas laga ceshtay kitaab laga guuriyey yani asalkiiba yani maalan sheekhiisaas asalka uu haysto nin ardaydii ka mida baa maalan ta sheekhii ka qaatay buu guuriyey axaadiidtii ninkan marka waxaa loo keenay faracaas faracaas baa loo keenay faricii buu marka rabaa inuu xadiidka ku wariyo kitaabka isagoo haysta faraca ayuu warinayaa waa bannaan tahay markaas suuradii marka waa ku celinaya waxay ahayd sheekhiiba ardayga u dhiibay asalkiisiiba u dhiibay idin iyo ijaazana waa ugu daray isla markiina waa ka qaatay ardaygii maba fiirinin wax meeshaas ku qoran laakiin wuxuu helay kitaab kale oo kitaabkaas laga ceshtay laga soo guuriyey wixii xagga ku qornaaya kitaab ay ku qoran yihiin oo arkay waa werin karaa markaas marba hadduu axaadiidtii gacanta ku haayo wasaxa taxamulkii baa ansaxayo inaa wala sheekhu hadduu u dhiiba alkitaaba kitaabka wastaradda isla markiina uu ka ceshto wa min musaawi daaka alasli asalkaa laga ceshtay mid u dhigma xaggiisana addaa uu ka gudanayo oo yacnii xadiidka uu ka warinayo وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد